habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington
waa fiidnimo jimco ah bisha agost waa lix iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daandihinaya anigoo ah axmed cali shaaq iyo jaamac bulle jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo cambaaraysay weerarkii xalay al-shabaab ku qaaday maqaayadda banaadir biij waraysi ayaannu dhinaca kalena idinkaga haynaa agaasimaha nabad sugidda soomaaliya beliha la soo dhaafay wax badan ayaa la fashiliyey baabuurkaan baabuurka ka horreeyey oo qarxaaya waa kii la fashiliyey oo sinaay ku qarxaayey ciidamada nabadgelyada aa fashiliyeen kan xalay ciidamada nabadgelyada aa fashiliyeen warkana waa la hayey in weli mid mid labaadaa maqan oo xalay imaan lahaa oo kan makur fashilma la waaye marka warkana waa la helaa laakiin adiga ruuxaadaan war kugu soo celinayaayo qof raba inuu dhinto waxaad ka qaban karta ii sheeg
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka wax kasta oo dhaca waxaas lagu khasban yahay in wax laga barto arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye policy admin oo national ah oo soomaaliya ah oo ilaa hadda il galay oo ka shaqeeya stateska iyo dowladda dhexey kulli isku xira ma jiro
al-shabaab mar walbaba xooggooda ay ku wajahayaan meesha ay oo ay hadday rabaanna jubbaland hal mar xooggooda wada saaraya oo aysan ka baqayn cid inta u soo dabamarta deegaamadii kale ka qabsanaysa inaanay wax baqdina halkaasi ka qabin
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo marka horese warkii dunida ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay maanta oo jimco ah inay soo afjareen waaberigii saaka ka hor weerarkii dadku ku dhinteen ee maqaayadda banaadir beach restaurant ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay ugu yaraan sagaal qof taliyaha booliska ee gobolka banaadir cornel bishaar ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen badi dadkii rayidka ahaa ee maqaayadda lagu dhex go'doomiyey booliskana uu haatan si buuxda ula wareegay dhismaha maqaayaddaasi dowladda maraykanka ayaa dhanka kale si xoog leh u cambaarasay weerarka iyadoo tacsi u dirtay eheladii dadkii ku geeriyooday weerarkaasi waxayna ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada iyo la shaqaynta dowladda soomaaliya iyo ciidankeeda amniga si nabad loogu soo celiyo dalkaasi weerarka ayaa bilowday xalay kadib markii gaari lagu qarxiyey agagaarka maqaayadda kadibna rasaas la isweydaarsaday
qarax baabuur ururnimadii jimcada maanta ah ka dhacay magaalada sisre ee koonfurta bari ee dalka turkiga ayaa dilay ugu yaraan koo iyo toban sarkaal oo boolis ah islamarkaana dhaawacay tobaniyo qof oo kale sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka muuqaalo laga soo duubay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa muujiyey qiiq aad u weyn oo hawada buuxiyey kadib markii qaraxa uu ka dhacay goobtan oo la rumaysan yahay in ay bar kontarool u ahayd booliska halkaasi ku sugnaa magaalada qaraxa uu ka dhacay ee sisre waxa ay ka tirsan tahay gobolka sirnaag ee ku yaalla xuduudda ciraaq iyo siiriya waxaana ku badan dadka kurdishka ah war lagu faafiyey wakaaladda wararka dowladda turkiga ee anadulu ayaa waxaa weerarka lagu eedeeyey kooxda kurdishka ee b k k oo horey weeraro dhowra uga fulisay gobolka maraykanka iyo ruushka ayaa dib u furay dadaallo wada hadal oo ay uga wada xaajoonayaan sidii nabad loogu soo afjari lahaa dagaalada siiriya xilli ay dowladda turkigu bilowday howlgallo dhulka ah xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo sergey lafrof oo ah wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa ku kulmaya jeneefa dalka switzerland iyagoo isku dayay inay heshiis ka gaaraan arrimaha ay ka mid yihiin wada shaqaynta ciidamadooda iyo wadaagga macluumaadka sirdoonka si ay uga guulaystaan isasta gudaha syriya oo ah arrin ay labada dalba aada u doonayaan aroornimadii hore ee maanta mar ay sii gelayeen goobta shirka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ruushka u sheegay saxaafadda inuusan doonayn in warkiisa uu xaaladda wadaxaajoodka wax u dhimo halka uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu ka dhowrsaday inuu hadal la wadaago warbaahinta sidoo kalena lama huba inay labaduba masuul labadan mas-uul warbixin siin doonaan wariyayaasha shirkooda kadib waxaana qodobada ay ka wada hadlayaan ka mid ah arrimaha dalka ukraine
kadib dhulgariirkii xooganaa ee arbacadii ruuxay ayaa laba gariir oo yaryar oo kale waxay maanta ka dhaceen magaalada amatriis ee bartamaha dalka talyaaniga gariirada maanta dhaca ayaa mid waxaa cabirkiisu uu ahaa afar dhibic saddex halka kan kalena uu ahaa afar dhibic toddoba waxayna waxyeelo gaarsiiyeen dhismayaal ayagoo qiiq badanna hawada u diray dhinaca kale saraakiisha badbaadinta rayidka ayaa waxa ay bedeleen tirada dhimashada dhulgariirka arbacada maanta waa tirada dhimashada dhulgariirka arbacadii dhacay oo iminka ay ku sheegeen laba boqol iyo toddoba iyo lixdan qof kuwaasi oo badankood ku dhintay magaalooyinka amatris arqueta iyo akumoli dhowr boqol oo qof oo kale ayaa dhaawacyo laga daweeyey shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay weli rajo ka qabaan in ay helaan dad ka badbaaday dhulgariirka warkii dunida intaasi aynu kaga gudubno dhegeystayaal markana waxaad u diyaargarowdaan qeybihii kale ee idaacaddeenna habeenimo sidii aad warkaba ku maqlayseen sagaal qof ayaa ku dhintay weerarkii xalay ee maleeshiyada ururka al-shabaab ku qaadeen maqaayadda banaadir beach club ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho weerarka ayaa isugu jiray qarax iyo maleeshiya hubaysan oo gudaha u gashay maqaayadda haddaba sida weerarkan u dhacay iyo jawaabta ciidamada dowladda ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha falastiin horta wararka wuu ka dhicisoobay oo aya ayagiiba asaaf garan waayeen sababta waxa u ahaa baabuurkana inay wejiga hore ku dhuftaan kuwa ciidanka ahna biyaha badda gadaalay ka soo galaan maqaayadda baabuurkii waxaa arkay waardiye taagan maxaa la yidhahdaa hotelka hortiisa kuwaasay is afgara waayeen xabaday ku rideen wuu cararay qolo kaloo sabaturki waardiyidiisuu ku cararay xabaday kusoo rideen isagoon soo gaarin meesha u socda horta kaligii qarxay qolo kuwii kale badda kasoo geli lahayn waxay u qaateen ninkina waajibkiisa gutay oo qarxay daaqin kasoo galeen brother bish saddex qofay ahaayeen ninkiina ma dhiman oo baabuurka waday isagoo nool oo caafimaad qabanayna wala daaweyo ayaa firar yaro wuxuu qabaa wax yaro aan saas usii weyneen laakiin caafimaadkiis kale waa fiican yahay meeshan waxaa ku dhimatay sagaal qof laba ay tahay ciidanka amniga afarta iyo laba iyo saddexdii isqarxisay oo meesha gashay iyo afar qofood oo kale sagaal qof ayaa ku dhimatay guud ahaan hal qof aana ku dhaawacmay
taliyo khasaaruhu aada u yaraa waxay la doonayeen wax ka yaraa dhacay taliyo marar badan ayay liida weerar ku soo qaadeen al-shabaab maxaa al-shabaab u suuro geliya fulinta weeraradan soo noqnoqda haddii waxaa u suuro gelinaya liida meel waa horta marka koowaad meel bada laga imaanayo waayo badana inta habeenay ka bushaa mugdiina ayay ayayna tahay badda dadka waxaa loo qaadanayaa meel dadka hadda sheegtana sheeg tagaan waaye oo dhalinyarada isugu tagaan oo dadka magaalada isugu tagaan oo aad moodaysa soomaaliya inay kusoo noqotay maxaa la yidhahdaa todobaatanayadii oo dadka habeenka maalin iyo habeen meesha waxaa waaya meel dadka dhawaan yahay dadkaana hadda ummadda inay laayana rabaan hadda wax gooni ay leeyihin ma laha al-shabaabka waxay muujiyeen in ay meeshay rabaan iyo goortay rabaan ay weerar geysan karaan dowladdana weli ma muuqato inay awood u leedahay in ay ka hortegi karto oo weeraradan ay baajin karto marka ma la dhihi karaa ama ha noqoto xogaha sirdoonkoo liita ama ha noqoto awoodda ciidankoo liidata dulduleelo xagga amniga ayaa dhinaca dowladda ka jira may lama dhihi karo sababtoo ah hadda waxaan umalaynayaa bilia lasoo dhaafay wax badan ayaa la fashiliyey baabuurka aan baabuurka ka horreeyey oo qarxaya waa kii la fashiliyey oo sinaay ku qarxayay ciidamada nabadgelyada a fashiliyeen kan xalay ciidamada nabadgelyada a fashiliyeen warkana waa la hayay in weli mid mid labaadaa maqan oo xala imaan lahaa oo kan marku fashilma la waaye marka warkana waa la helaa laakiin adiga ruuxaad aan war kugu soo celinayaaye qof raba inuu dhinto waxaad ka qaban karta ii sheeg waxaan wax ka qaban kartaa qof rabo inuu sikaad inuu adigu ku dilo asagoo noolaada rabo laakiin qof inuu ina inuu ku dilo inuu ku dilo inuu noolaada la aan rabin wax gooniha laga qaban karaa ma jiraan waa fenomen cusub oo adduun kusoo kordhay waay n waxaa la sheegaa in ay jirto baahi loo qabo hay-ad ka hortagta argagixisada iyo xogaha sirdoonka in la wadaago gaar ahaana federaalka iyo maamulada heer gobol ma jiraan qaab aa ugu tala gasheen in aad maamulada gobolada kula wadaagtaan xogaha dhinaca ammaanka ah iyo dadka la doondoonayo intaba waa la wadaagnaa ayagaad wareysan kartaa wax alla wixii aan helno amba aan ka helno dad ajnabi amba annaga aan helno amba shacabka soomaalida hadda aada noola shaqeeyana siiyaan intaba waa gudbinaa wax- waxaa la qariya male anigana intoo kale noola soo gudbiyaa oo nooloo sheegaa marka xogta waa isdhaafsanaa nimanka la yidhahdo go- gobolada aadayn aadayn aadayna noogu eh, u shaqeeyaan xogta isdhaafsanayna En, laakiin qaar ka mid a mas-uuliyiinta amniga ee gobollada waxay sheegeen in dad mararka qaar ay dhacdo aadna ay u badan tahay in dad magaalo laga doondoonayo ay magaalo kale ku noolaadaan oo ay joogaan oo aan laga warhayn ama magaaladaas aanay ka warhaynin khatarta qofkan taasina ay tahay xog la-aan ama en, wadaagga xogta oo aada u liidata ma dhacdaa arrintaas way dhacdaa si fiican weli weli si oglay u dhacdaa sababtoo ah dadkeeni weliba ma bisla inay inay inay qofkii nabadgelya u- xumo u arkaan sababta qaarkood waxay u aaminsan u heestaanba inuu ayaga la qabiil yahay oo walaalo yahay ayba aaminsan yihiin uma gaarsiinayan xataa dadka jooga meeshaas oo ammaanka qaabilsan u sheegi maayaan laakiin markay wax dhacaan ayay wada qaynay leeyihin saas u ahaa shabaabna dimagdooda waxaa waaye walaal male qabiil male cid ma laha mabda oo soosay ku socdaan anaga marka waxaan isku dhex wadnaa eh, inaan inaan inaan qaylino markay wax dhacaan laakiin markay nala joogaan waa ilmaheeni waa gurigeyna joogaan xafiisadeyna joogaan waa og yihiin way qarinayaan wixii qofkayaan lagaa qasanin haddaan qabanay kadib hordayaan marka wax- marar badan waxa waa biseen la-aanta ka imaanaysa shacabka waay ee ma ahan dowladaha ama gobo- ama dowlad goboleedka ama dowladda federaalka intaba laakiin hadda wada shaqeynta waxaad moodaa inay aada usoo korortay afartii bil ama shantii bil ugu dambeysay sababtoo ah wax badanaa la fashiliyey wax badanna waa la qabtay En, taliya waxaa jira warar sheegaya en, qaar ka mid a dadka shala meesha joogana waa ay noo sheegeen in dadka markay carareen oo qarxi koobaad uu dhacay ilaalada safaaradda turkiga ay rasaas kusoo fureen dad rayid ah ma la ogaado khasaaraha ka dhashay rasaastaas ay fureen ilaalada safaaradda waxba kama jiraan beentooda way warkaa sheegay safaarad ilaalada turkiga waxay xabadeeyeen baabuurka qarxay Aado, baabuurka isqarxiyey ayaa marka hore hotel kamida hotelada meesha ku yaalo waana magaciisa sheegayn waardiyihiisa aan kagu dareemay oo waxbad ku riday wuu ka soo cararay nimankaan soo aaday nimankaan check pointay joogeen karbuuray u daareen nalay ku daareen nalay ku daareen naga joog naga joog waa ka joogi waaye dhowr xabaday ku rideen wuu kala wareegay kabacdina wuu qaxay marka ma jirto wixii marka ka dambeeyena meesha nabadsuguda iyo booliska gacanta ciidamada amniga gacanta ku hayeen wax xabada oo dambe oo ka dhacay male oo aan ahayn meesha dagaalku ka socday xabad ka baxsan ma dhicin
kaasina waxa uu ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud oo u waramayey waryahayaga falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal jimca wanaagsan baan dhihi karnaa mar kale waa habeenimo jimcaha sida wakhtigan oo kalena idaacadda v o a oga barateen waxaa inagu soo maqan barnaamijkeenii eh, faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya haaruun macruuf
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno xaaladda amniga ee soomaaliya kadib weeraradii toddobaadkan ka dhacay muqdisho gaalkacayo iyo magaalada baardheere ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda saddex weerar oo kala duwan oo toddobaadkan gudihiisa ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho gaalkacyo iyo baardheere haddaba maxaa keenay diyaarsanaan la'aanta laamaha amniga ee maamulada soomaalida mase jirtaa siyaasad guud oo lagu waajaho ururka al-shabaab saraakiishii hore ee amniga ee soomaaliya ayaa ku baaqay in la sameeyo hay-ad dhexe oo fududaysa wadaagista xogta iyo ka hortegista weerarada argagixisada ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan laamo badan oo dhinaca amniga ah oo isugu jira heer federaal iyo heer gobol haddana in wada shaqayntoodu aysan jirin haddii ay jirtana ay tahay mid kooban al-shabaab ayaa weeraro istabajooga ka geysta gobollada koonfurta dalka waxaana weeraradooda kuwa ugu badan ay diiradda saaraan caasimadda muqdisho cabdi xasan xuseen cabdiyare waa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka ee puntland waxaana uu muddo ku soo jiray arrimaha dhinaca amniga ee heer federaal iyo heer gobol waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo badan oo ay wadaagaan weerarada ay qaadayaan ururka al-shabaab wax kasta oo dhaca waxaa lagu khasban yahay in wax laga barto Een, waxbarashadaasi waxaa moodaa haruun hadda sida koonfurta muqdisho qaraxyada ay u dhacaan Een, wax- waxna waa laga bartaa runtii waxna way tahay in laga barto lagama baran Een, waxyaalaha marka aan isleeyahay waxaa ku jira Een, si- wadanka soomaaliya waxaa ka jira dowlad dhexe waxaa ka jirta maamulka goboleed arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye policy amni oo oo national ah oo soomaaliya ah oo ilaa hadda hirgalay oo ka shaqeeya stateska iyo dowladda dhexe iyo kulli isku xira ma jiro oo waxaan ka wadaa ama xogta in xogta la sheergalayo xogta la wada wadaago si waxaan looga hortago waxaa ugu muhiimsani waa in xogta iyo informationka la wadaaga arrintaasi ma jirto sidoo kale waxa markii ay ka dhacaan muqdisho laga bartay qaraxyada oo dhaca oo lagu arkay in loo soo gudbiyo statiska si iyaguna tallaabooyinka ay uga qaadaan oo ay uga hortagaan na iyadana ma iyadana ma aysan dhicin marka waxaa laga baran karaa qaraxyada tani sibay ku bilaabmeen haaruun ilaa haddana waxay marayaan si ka weyn hadda waxaan dhigi karaa qaraxii hadda galkacay ka dhacay mid ka mid a waxaa lagu qiyaashaaday ilaa boqol iyo konton k g inuu yahay awoodiisa walow ilaahay u safiray oo ilaahay meel kale u mariyey marka waxayna ku bilaabatay wax ka yar toban k g haddana halkaasu malaayo laba boqol iyo lixdan baa ka dhacay muqdisho hadda kahor marka stateka waxaa moodaa inay dowladdu iyo dowladuhu ay taagan yihiin oo ku bilaabmay aysan waxba aysan horey ula socon iyaguna ay ay ay maaragtay ay hormarinayo marka wuxuu u baahan yahay wax kastoo dhaca in daraasad lagu sameeyo sida wuxuu dhaceen iyo sidaba laga bartay kabacdina lala jaan qaado hay-adaha amniga ay la jaan qaadaan casharadaha ka soo baxay
waa garta qodob muhiimaa taabatay oo ahayd inaan xogta la wadaagin gobol iyo federaalba marka maxaa dhibaato oo ka yimid arintaas runtii wax badan baa ka yimi haruunow halbeega loo qaato hadda in faralkan dhacayahe aafadahay qolyahan ay wadaan laga hortegi karo waxaa lagu magacaabi karaa waxaa afka soomaalida waxaa lagu yidhaahdaa shabakad ayaa shabakad lagaga guuleysan karaa ama network and defeated network shabakad aa shabakad lagaga guuleysan karaa macnaheedu waxaa waaye dadkaani sida shabakad bay uhowlgalaan oo ay u dhisayn in bal shabakadaasi la dhiso oo shabakaddu waxay kasoo bilaabataa heer degmo heer degmo markaan kuleeyahay hay-adaha amniga heerkaa degmo ka jira in laysku xiro oo laamihii sirdoonka iyo laamihii amniga booliska iyo c i d da iyo waxaa lamidkaa iyo community booliska iyo maamulka local governmentku ay wada shaqeeyaan isku xiro kabacdi heerkaas degmo in heerka gobol isku xirmo heer state in laisku xiro heer federal in laisku xiro oo xogtii la weydaarsado marka dadkaan waxaa dadkaani dadkay ku dhex jiraan marka waxyaalaha runtii laga arkay waxaa kamid ah dad muhiim u ah baa waxaa laga yaabaa stateska ama gobolada muhiim u ah oo laga raadinayo inay muqdisho kale dhex joogaan oo aysan liiska muqdisho ee hay-adaha amniga ee la raadinayo aysan ku jirin waxaa laga yaabaa kuway federal raadinayaan inay joogaanin gaalkacyo iyo wax lamida iyo garow waa sidaba haddaba dhacdayba de laga howlgelayo marka oo aysan liiskaasi aysan aysan haysan oo ku jirin marka kala qoqobnaan iyo kala xirxiraanta waxaa keenaya waa maaragtay security national policy baan ilaa hadda ama aan aan hirgelin dhamaan dowladda federaalka way samaysay way baasfarisay laakiin ilaa hadda ma dhaqan gelin marka arrintaasi ma suurta gelayso ilaa arrintaani si dib iyo looga looga looga fikiro oo laga baxo qobnaanta oo soomaaliya ama cid kasta soomaaliya hadda laiska bedela caalamka o dhan ba hadda isku xiran oo isku interest iyo security laga wada shaqeynayo marka soomaalidu inay ka wada shaqeyso heer states iyo heer federaal iyo heer gobol iyo heer degmada inay isku xiraato oo xal cadow ay u wada arkaan oo xogta la wada wadayaarsado oo waxa weye aqoonta la wadayaarsado oo khibradda sa hadda kuu sheegayay ee waxaa laga bartay la wada wadayaarsado arrintaasi waa arrin muhiim ah siyaasadda koowaad iyo mandateka koowaad iyo mas-uuliyadda koowaad waxaa iska leh marka soomaaliya gud laga hadlayo dowladda dhexe soomaaliya statekasuna wuxuu mas-uul ka yahay ama stateka gobolada iyo degmooyinka xukumo in laga dhiso arrintaasi
agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa qaba fikirkaasi la mid ah oo ah in wada shaqaynta laamaha amnigu aysan jirin waxa uu sheegay in weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo uu arrintaasi tilmaanu yahay waxaa lagu sifayn karaa horta kow waa midda koowaade inaanay inay meesha yar tahay amaba aanay jirin wada shaqayn rasmi ah ee ka dhexaysa hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed haddii ay jirtana inay tahay mid gaabis ah midda labaad al-shabaab inay iyagu leeyihiin mar walbaba xoogooda ay ku wajahayaan meesha ay ra oo ay hadday rabaanna jubbaland hal mar xoogooda wada saaraya oo aysan ka baqayn cid inta usoo dabamarta deegaamadii kale ka qabsanaysa inay ina inaanay wax baqdina halkaasi ka qabin marka in hadba meeshii ay arkaan culays inuu ka haysto ay suu geeyaan xoogooda iyo wada shaqayn la-aanta hay-adaha amniga iyo qodobka saddexaad oo ah gaalkacyo oo kale waxaan dhihi karnaa de waa magaalo hal magaalo oo kala qaybsan oo iska badaa maaragtay ka duwan dhulka soomaalida oo dhan iyadu dabeecad ka gaara leh ciidamo kala gaariga ay joogaan dad kala qaybsan oo laba maamul kala raacsan ay joogaan sina aan isku controli karin haddana dadkii aan aysan jirin maaragtay derbi wax derbiyahoo dadkii kala celinayana ma jiraan qasab mana mana suurtagelayso in noocaas la sameeyo marka wada shaqayn xumada maamulada gudahooda iyo wada shaqayn xumada yaraanta iyo istaraatiijiyad la-aanta dowladda dhexe iyo maamulada xagga maamulka iyo dadka laftiisa kala duwanaanshihiisa xagga qabaa'ilka waxyaalihii ka dhexeeyey dhexdooda oo aada moodid mararka qaarkood inay ayaga naftirkoodu ay ay ay qolo kale wax dhibaataynaysa qolo kale laga yaabo inay iska soo dhex maraan oo aysan waxba u arag oo dib u heshiisiin la-aanta ummadda gudaheeda ah asbaabahaas oo dhan ayaa waxaan isdhihi karaa sabab u ah gaalkacyana dee waxba kasii duwan tahay oo waa magaalo kala qaybsan oo runtii ciidamo kala duwan iyo ma hal maamul oo midaysan aanay lahayn ay iska fududdahay in lagu soo dhex dhuunto ay iska fududdahay in qoloba qolada kale ay u midayso qofka qofka noocaas oo kale oo argixisada ay markuu dhinac tago loo malayn karo maadaama magaaladan iska warhaynay tahay inuu dhanka kale kasoo jeedo dhankaa kale uu umalayo dhanka kale inuu kasoo jeedo marka kala qaybsanaanta ayagu al-shabaabku waxyaalahay ku kabcaan ayay qeyb ka tahay kala qaybsanaan la-aanta iyo iska warhayn la-aanta iyo xog la-aanta hay-adaha intelligensiga iyo hay-adaha kaleo amniga ama booliiska ha ahaadee qofkii dambi meel ka galay iyo wixii soo socday kulli marka dhab ahaantii arrimahaasaan isdhihi karaa inay yihiin arrimaha sababto ah ina ugu weyn tahay inaana jirin wax xiriira oo ka wada dhexeeya waayo baan isku daynay oo waagii shaqada aan haynay puntland unbaa maamul goboleed ka jirtay iyo somalilandba labadaas baa anagu xiriir toosa iyo wada shaqayn toosa iyo system gaar aho xogta laisuu gudbiyo ayaanu samaynay markii u dambeysay ayaamihii u dambeysay oo sideeddii bilood oo u dambeysay shirar badanna waa wada galnay waxaanan niri yaan amniga la siyaasadayn wax siyaasada amnigu ma galo qofka wada qaraxa ee ka yimaada burco ka yimaada wuxuu maalin kadib imaanayaa magaalada muqdisho wuxuu maalin kadib saacada kadib imaanayaa burco iyo iyo garow u imaanayaa kan garowa ka tegaa xag iyo xagga meeshuu rabuu tegayaa kan muqdisho ka tegaa meeshuu rabuu tegayaa kan kismaayo noocaas weeye marka waxaan ku heshiinay oo initiativekaasna hay-adda federaalka ee dhexe ay lahayd inaan la siyaasadayn amniga oo amniga siyaasadda laga fogeeyo in fanka tirada badan iyo lacagaha lagu bixiyo hay-adda dowladda dhexe ka tirsanna in lacagahaas qayb ka mida loo wareejiyo hay-adaha gobolada xafiisyada laftooda xafiiska argagixisala dirirka oo kale in laga dhigo mid guud oo ka dhexeeya dalkao dhan oo goboladuna ay ku leeyihiin sheerkooda ay ku leeyihiin xafiisyadaasna laga furo maamul goboleedyada iyo tuulooyinka iyo ya qaybtaasi inay si aada u shaqayso oo ay noqoto qayb ka madax banaan siyaasaadka iyo xataa hay-adaha kale wa waa gartay marka xafiiskaasoo kale haddaad bal faahfaahiso bal siduu u shaqayn karo iyo si isugu xiri karo iyo waxa uu ka tari karo dhibka taagan wax yar kasii faahfaahi xafiiskaas waxa weeye xafiiska hay-adda waxaa la leeyahay hay-adda argixisala dirirka oo kale mid la siman midda nabad sugudda oo kale ay noqon kartaa oo guud hay-addaasi waxa weeye waxaa loo magacaabaya dowladda dhexe u magacaabaysaa haddana wayba jirtaa de qof madaxa agaasim oo kale ama taliya hadba sida dadku hadda jecel yihiin oo iska askaraynta inkastoo aysan hay-ad askariya shaqo kule ahayn in marka agaasimahaas oo kale inta loo magacaabo axmed madoobe iyo maaragtay shariif xasan iyo dadka gobolada joogaahi ay kusoo daraan agaasimayaal iyo brangeski halkaas laga furo qayb ay ku yeeshaan soddon qofood afartan labaatan hadba wixii loo qoondeynayo hay-ad hay-addaasi fan fiican in dowladda dhexe ay ka hesho haddana access fiican loo siiyo maamul gobolada inay ka shaqayso oo maamul goboleedyadu ay noqdaan meelo aan ku xireen hadba wuxoodii maamulkoodii yarka ahaa iyo hay-adahoodii yarka ahaa iyo amnigoodii yaraayo meesha ka jira wixii hay-addaasi ay keento ayagoo la kaashanaya ciidamada localka ah ee meelahaas jira in si toosa loola falgalo dadkaas marka xogtooda iyo maaragtay waraysigooda iyo hayntooda iyo kullina in heer federaal ay noqoto waxa hal mar lagala wareego mas-uuliyadda marka mas-uuliyadda intelligenciga intiisa badan oo ku saabsan al-shabaab iyo wixii la xiriiro alqaacidada ama isis ha ahaatee in iyaga lagu wareejiyo lagula xisaabtamo xitaa dowlad goboleedyadu ay kula xisaabtamaan hay-addaas xogta inay briefgareeyaan xafiiska gobolkaasi ka ko- ka tirsani ama xafiiska gobolkaas ku yaalaahi inuu briefgareeyo mar walbaba amaba xogta la wadaago wixii macquula madaxda meesha joogta si ay xoogaal u noqdaan oo wixii kusoo wajahanaya iyaguna laftooda ay u qaataan taxadarka iyo wixii digtoonida looga baahan yahay marka aniga waxaan isleeyahay waxaas oo dhanna waxaa aasaas u ah aasaas waxaa u ah niyad sami aasaas waxaa u ah in common wax guud in loo si wada jira il wa- il wada jira ama aragti wada jira in laga qaato waxa lala dirirayo puntland markii qaraxyadu ay xamar ka dhacaan aysan lihin shaqo kuma lihin xamar inay markay wax ka dhacaan wasiirka amniga ama wasaaradda amnigu ay u aragba dhul mas-uuliyadii ka saaran tahay markay sidaas oo kale baydhabo ka dhacaan nooc la mid a waxaad moodaa dalka go-ano kala xayndaaban oo qola qolaba inteeda yartaa ay la wanaagsanaatay oo inta kale inaysan shaqo ku lahayn marka ishaas waxaas aragtidaas gaaban inta laga bedelo waxani waa wax guurguuraya sida shimbiruhu u guuraan oo malaygu u guuro ayay argagixisaduna u guurtaa waa dad mobile ah waa dad aan maaragtay reerahoodu iska mobile yihiin ayagu mobile yihiin qaladkay wataa iska mobile yihiin wax beeraha iyo guryo waaweyn oo ay leeyihiin aysan jirin oo maanta saad uga filsid inay meel joogeen maalinka kale inay gobol dhan ba la wareegeen oo aan laga filayn niman nooc dad noocaasa wey dadka lala dirirayo marka maalin un agtaada way imaanayaan khasaarahooda wuu imaanayaa laysma hurayo mar haddaan lays hurayn in aragti guud laga wada qaato aragtidaas guudna loo daayo practice garaynteedii loo daayo dadka professionalkayo xo- een arrintaasi yaqaana al-shabaab waxay xoog ku leedahay koonfurta soomaaliya waxaana weeraradeeda inta badan ay ka dhacaan magaalada muqdisho oo saldhig u ah dowladda iyo howlgalka nabadilaalinta ee amisom inkastoo al-shabaab ay saldhig ku leedahay puntland haddana waxaa maamuladii soo maray puntland u suuro gashay inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqooda weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo toddobaadkan oo ay ku dhinteen toddobiyo labaatan qof ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca puntland tan iyo bishii maarso dhammaadkeedii markaasoo qof ismiidaamiye uu dilay ilaa lix qof khaliif ciise mudan waa wasiirkii hore ee amniga ee puntland haruun arrintan ka dhacday gaalkacyo waa phenomena cajiiba waaye waxaanuna inay dhici doonaan meel ka mida puntland waa la filayey sababtoo ah nimankan dhibaatada ka wada soomaaliya siyaasadda gurxan ku socdaa waxaa kasoo gaaray dhibaato iyo dhaawacyo culus baa kasoo gaaray puntland muddooyin fara badan marka inay meel ka aarsanayaan way ahayd oo waa la filayey waxaana loo baahnaa dee taxadar in laga qabo oo laga fikero waxaanu inay dhicin waxaan markaa qabaa inay ahayd waxa la sugayay laakiin soo dhawaatay wakti hoos laga soo gashay sidii la rabayna aan looga daba tegin baylamo waa gartay maxaad u tidhi waxay ahayd wax la filayey inay aargudanayaan maxay ka aargudanayaan waxay ka argudanayaan nimankan ilaa iyo muddo waxay rabeen inay puntland dhibaato ka sameeyaan puntland ciidamadeeda ammaanka iyo dowladooda waxay ku qabteen xarig bira waxaa la xirxiray dad badan oo iyaga ah waxaa la maxkamadda la geeyey kuwo badan oo iyaga ah waxaa la laayay oo maxkamaduhu dil ku xukmeen kuwo badan waagi dhaweydaahdogood ilaa kun qof ku dhawaad baa soo weeraray puntland oo nimankaa nabadiidka ah wixii ku dhacayna waa ogeyd inay noqdeen wax dhintay iyo wax maxaabiis lagu hayo marka dhibaatooyinkaas oo gaaray oo jabka ay ciidamada ammaanka gaarsiiyeen puntland inay ka aargudanayaan waa la filaya weerarka ka dhacay magaalada gaalkacyo bishii maarso waxauu laba toddobaadun ka dambeeyey duulaan dhinaca badda ah oo al-shabaab ay ku qaaday deegaanada xeebta ee puntland axmed macalin fiqi oo ah agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sidaasoo kale aaminsan in weerarkaasi uu jawaab u ahaa dib u dhacyo al-shabaab ay kala kulantay puntland weerarkan waxaa ka horreeyey oo anigu aan ku xiri karaa puntland marka la yidhaahdo waa iska dhicdhici jireen jelal kookoban baa dhici jiray marka laga reebo kooxaha hubaysan oo jooga galgala iyo halkaas cirifka fog puntland oo marmar weerar soo qaadi jiray una badnaa meelahay weerarka usoo qaadi jireen boosaaso iyo eriyadeeda laakiin midkan cusub wuxuu wuxuu ka waxaa ka horeeyey eh, laba dhacdo oo aada u waaweyn oo puntland ka dhacday Eh, waa tii weerarkii tooska ahayd ee eh, al-shabaabka eh, macnaha sir tiro badanna looga dilay in badan oo boqolaal gaaraysana looga qabtay oo dagaal foolka fool ah Eh, uu ay ahayd dhowr bilood ka hor Eh, iyo ciidamo ciidamada sida aadka u tababaran ee danab oo maalmihii lasoo dhaafay reeshina ka waday iyo howlgalle ka waday magaalada gaalkacyo oo ilaa ay gaareen inay qabtaan dee nin ajnabi ah oo eh, suudaniis ah iyo canaasir kale oo isaga la shaqeynaysay oo al-shabaab ka tirsanaayo nin culus buu ahaa ninkaas la qabtay marka jugahaas tirada badan ay ay al-shabaabka ugu dhaceen weliba gacanta Puntland iyo ciidamadaas danab oo een iyaguna ee, gaalkacyo saldhig ku ku lahaa markay ka gaartay waxaa qasab ah oo imaaneysa markaas oo kale een in al-shabaabku ay u weeciyaan qorshayaashooda een qaybo ka mid ah inay u weeciyaan si rasmi ah inay een dagaaladii ay koonfurta la joogeen iyo isqaraxyadii iyo wixii inay halkaasi ku weeciyaan khaliif ciise mudan wasiirkii hore ee amniga ee puntland waxa uu aaminsan yahay in weerarka ka dhacay magaalada gaalkacyo toddobaadkan laga hortegi karay isagoo ka hadlaya arrintaasi sida ay ku suurtogeli kartayna waxa uu yidhi waxaa looga hortegi kara sideedaba ee, amnigu waxaa lagu sugaa waa xog weeye ee, ciidamada ammaanka waa inay xog raadiyaan xogta markii la helo oo la- xogta la helo baa waxaa la sameeyaa precautions ee, waxaa laga hortagaa si ay waxaas u iman oo ayaan u dhicin waxaa la rabay marka kontaroolada in la kontaroolo in magaalooyinka baaritaan lagu sameeyo ee, in dadka soo gelaya magaalada si fiican loo baaro waxaa la rabay in ee, booliiska iyo ciidamada nabadgelyada iyo degmada gaalkacyo ama degmooyin kaleba ay ka fekeraan dadka soo gelaya degaanka guryaha degaya ee, dadka magaalada imanaya in la xowraamo waxyaalo badan baa la rabay in la sameeyo oo aan sidaan filayay aan loo sameyn taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka ee puntland cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu sheegay in kasakow al-shabaab oo si weyn u diyaarisa weerarada ay qaadayaan haddana inay muuqatay inuu jiro dabacsanaan dhinaca amniga ah lamber kow waxa weeye een, nimankaani een, waxaa looga hortegi karaa oo ugu muhiimsan waxa weeye waa waa sirdoon sirdoonka oo la xoojiyo Een, waxaan isleeyahay marka maamulka ama dowladda puntland een, iyadoo dee awoodeeda dowladeed ba iska kooban tahay oo challenges badan ama dhibaatooyin badan ay iska jiraan Een, waxaan qeeri karaa inay jirto een, dalac xagga sirdoonka ah inuu jiro waan qeeraynaa marka waxa ugu ugu fiican oo laga hortegi karo waxay ahayd in nimankan xogtoodii warkeeda la helo sababta eh, taa aan leeyahay waxa weeye week ka hor baa waxa operation laga fuliyey magaalada gaalkacyo oo niman muhiim u ahaa shaab lagu qabqabtay marka way caddayd inay samaynayaan argoosi ama waxaa la yidhahda retaliation inay qaadayaan oo ay ku argoosanayaan marka waxay ahayd inay dowladdu u diyaarso u diyaar garowdo jawaabta ay ka bixin karaan eh, gacantii loo geystay ee lagu qabtay al-shabaab taasna waa dibacbay ahayd hay-adaha amniga kama aysan dhiifoon oo ma aysan tillaabooyin degdega oo maaragtay laga hortegayo ma aysan qaadin Eh, dabac bay ahayd dabaca labaadii oo aan dhihi karo eh, meesha ay targetka oo soft targetka ay sameeyeen oo ay weerareen xerada dambe iyo hal la yidhaahdo Eh, waxay ahayd bartamaha suuqa magaalada weyn ugu weyn Eh, waxaana sida hadda la ii sheegay dhowaan xeradaa la dhisay oo waxaa lasoo dejinayay inay kami inay inay noqoto xafiisyo u noqoto dowladda hoose marka meel eh, shacab ganacsi badan ay ku haystaan oo dad badan ay degan yihiin in xarun dowladeed oo iskaba cad tahay inay target tahay la dhex keeno oo xafiisyo dowlad laga furo taa ruuxeedu waxay ka mid tahay dabaca ama qorshe la-aanta amni aan dhihi karo ee way ka jirtay halkaas waa gartay marka kaba soo qaad inay weerarkaas oo kale ka war helaan ciidanku maxaa la samayn karay waxaa la samayn karay sida waxyaalo badan la sameeyo weerarka een, hadday su- xogta la helay ay ay miisaankeedu la eg tahay in laga howlgalo oo privation la sameeyo ama laga hortago waxay ahayd in la burburiyo oo laga hortago sideedana een, al-shabaab qorshayaasha ay qaadayaan waxay ku dadaalaan boqolkiiba boqol inuu u dhaco hadduusan boqolkiiba boqol u- boqol u dhicin khatarta feedbacka iyaga kaga imaan karta baa aada u tiro badan oo haddii la fashiliyo ama qaraxii fashilkaas ha noqdo in la qabto ama targetka ay weeyaan ama waktiguu ku dhaco marka waxay ahaan lahayd tillaabada xataa haddii ay laga warhelay laga warheli lahaa al-shabaab way bedeli lahayd in operationkaas ay saacadda ay fuliso oo waxa waxa uu dib bay uga fikeri lahayd marka in laga hortegi karo oo meesha qaraxa laga soo abaabulay dabcan cid magaalada hore gaalkacyo ama reer puntland lug ku lahayd of course Eh, marka in arrintaasi waxay ahaan lahayd in gacan lagu qabto haddaan la gacan lagu qaban karinna dhaqdhaqaaq haddii la sameeyana inay iyagu ay bedeli lahaayeen tactickiisa waa qodob qodobka labaad aan kuu sheegay waxay ahayd maadaama ay ciidamada amniga soomaaliya commandos iyo kuwa puntland kaashanaya ee howlgal amniga ay ka fuliyeen inay hay-adaha amnigu iyo dowladdu ay tillaabooyin qaado lagu xaqiijinayo amniga oo shacabka looga digayo xarumaha muhiimka lagu ilaalinayo dhiifoonta iyo wardoonkana lagu siyaadinayo yaa yaa mas-uuliyaddiisa le dabcaas wax su-aal wacan Eh, mas-uuliyadda runtii waa eh, dhan haddii laga eego waa mas-uuliyad wadareed waxaa loo yaqaan amniga oo waxaan wadareed maxaan ka wadaa dowlad iyo shacaba amniga mas-uul baa laga wada yahay oo niba meesha uu joogo inuu ka qabto mas-uul bay ka wadaan sida ay buntland kusoo canamashay gaar ahaana de mandate waxa u haysta mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacaysaa waa dowladda Eh, xukuumadda xukuumaddana waxaa uga sixir saaran cidda allaamaha amniga ee amniga ay qaabilsan marka dee mas-uuliyaddaasi eh, waa mas-uuliyad tan hadda maqani waxaan dhihi karaa waa mas-uuliyaddii eh, ama la tabayo waa mas-uuliyadda xagga xukuumadda ama ha ahaatee dee xukuumadda sare ama ha ahaatee cidda laamaha amniga saan kuu sheegay qaabilsan amniga in maaragtay arrintaasi ay wax ka qabtaan oo laga sugaya cabdiyare waxa uu sheegay in al-shabaab qaraxa ay ka geysatay gaalkacyo uu ahaa kii ugu horreeye noociisa ah oo ay ka geystaan puntland kaasi oo loo adeegsaday baabuur qaraxyo ku rakiban yihiin puntland ayaa leh ciidamo kala duwan oo isugu jira booliis nabad sugid kuwa xeebta iyo ciidamada daraawiishta laakiin weerarkan kadib waxaa su-aashu tahay ciidamada amniga ee puntland ma u diyaarsan yihiin weerarkan oo kale waa kan wasiirkii hore ee amniga ee puntland khaliif ciise mudan ciidanka hay-adaha amniga iyo ciidanka iyo ta nabad sugidda puntland wax faraqa ma u dhexeeya awooddooda iyo kartidooda iyo waxqabadkooda xilligii dowladdiinu ay jirtay iyo xilliga dowladda hadda maya sababtoo ah ciidamadan way soo dhismayeen ilaa sagaashan iyo sideedii tababaraday soo gelayeen Eh, dabcan marna waa suurtooda in ay ciidamadu xa- aada u feejig yihiin ama xoogaha ay u soo jeedaan marna ama waad ka dhici karaan laakiin mar kasta eh, waxaan ku kalsoonahay ciidamada puntland jooga nooc kasta ha ahaadeen inay ku filan yihiin kana adag yihiin hawshooda keliya waxay u baahan yihiin in loo dhammaystiro qalabkii u baahnaayeen oo maxaa ka mid ah eh, tababaradii eh, dhaqaalihii eh, mushaharkii eh, adeegii la siinayey eh, qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen oo loo dhammaystiro intaasay u badan laakiin waxaan ku kalsoonahay oo aan ku hurdaa inay waajibkooda gudan karaan ciidamadaas iyagoo nooc kasta dowladdan hadda jirta wax ay qaban kartay dhinaca amniga oo ay ka gaabisay ma jir ma jiraa Eh, ma qabo sababtoo ah dee mar kasta ninna korkiisa diyo kama dhowro dowladdii hore iyo tan hadda jirta intuba inay amni helaan oo meel nabada ku shaqeeyaan waa waa u baahan yihiin waana ku fekerayaan laakiin eh, marmar bay kaa simbirixanaysaa arrintii Eh, waxaan qabaa inay eh, aada loo taxadaro oo cadow badan bay leedahay puntland oo geesaha ka jira oo meel kasta ka jira aad baa loo baahan yahay in loo taxadaro oo loo feejignaado lagana taxadaro in cadowgaas gaado
al-shabaab ayaa toddobaadkan waxay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada puntland dhinaca kalena war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa lagu sheegay in maamulku uu joojinayo dhammaan gaadiidka xamuulka ee soo gala puntland laga bilaabo kowda sebteembar afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac qur-aan jecel ayaa tallaabadan uga warramay saxaafadda dhammaan in la fu- waxaa la furayaa in la joojiyey maanta wixii ka dambeeya ee kowda bisha sagaalaad wixii ka dambeeya in gaadiid uu ka yimaado koonfurta soomaaliya isla markaana uu soo gudo gudaha puntland dhammaan gaadiidka ka imaanaya koonfurta soomaaliya hantida ay sidaan ee badeecadaha isku jira xoolaha waxay ku dejinayaan magaalada gaalkacyo taariikhdu marka ay tahay kowda bisha sagaalaad waxay haystaan toddoba casho ilaa shan casho gudahood inay kusoo kala wareegsa- kusoo dhamaystaan wixii hawlo ah oo- oo ganacsatada quseeya amarkaasi waa amar guud oo dalka kasoo baxay madaxweynuhu uu amray amarka labaad waxa weeye in la joojiyo dhammaan gaadiidka qaadka sida ee soo gala dhulka kasoo gala puntland meel kasta ha kasoo galo waqooyi iyo koonfur isagana waa la mamnuucay waxaana eh, la faraya alaamaha amniga inay qabtaan lana wareegaan gaadiidka sida qaadka islamarkaana hantida sare ay gubaan hase yeeshee axmed macalin fiqi agaasimihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo horeyna isugu soo sharaxay jagada madaxweynenimada galmudug ayaa sheegay in tallaabadan lagu joojiyey gaadiidka aysan waxba ka tari doonin amniga iyo ka hortegista weerarada al-shabaab arrintaasi oo amniga waxay ka tari karta male runtii dee puntland waxay isgelinaysaa cunaqabateyn bay isi saaraysaa sida muuqata marka ay ay go-aankaasoo kale la gaarayo dee dhaqaalihii puntland kuma xirnayn dadka boosaaso dekedeeda iyo waxa galaya iyo waxa u socdaa iyo dhammaan dee businesska dadka ka dhexeeyaahi waxaa ku socotay noloshaa ku socotay marka puntland waxay isgelinaysaa haddii go-aankaasi uu dhab yahay sidaas usoo baxay oo baabuurtii xamuulkii oo wixii irsaarnaa iyo kulli la joojiyo waxay isgelinaysaa cunaqabateyn iyadu go-aansanayso maamulkeedu uu go-aansanayo inuu isgeliyo marka taas ka sokow kuma joogsanayso argagixisadu dad socda weeye baabuur xamuula maaha waa dad socda waxaa laga rabaa fursad yani aragti intaas ka dheer oo ka duwan inay maamulka puntland ay la yimaadaan waxaana kula talin lahaa anigu arrinta koowaad oo lala imaanaya ah inay tahay in dadka deegaamadaas wada degan oo maamulada kala duwan ama somaliland ha ahaato ama puntland u ahaatee dadka nabadgelyada u qaabilsan puntland iyo kuwa u qaabilsan galmudug ama somaliland oo xagga kasii xigta in si official ah ay u ogolaadaan in wada hadallo lala galo oo ay galaan in measurement security-ga puntland waxyaalaha dhibaatada u geysanaya amaba galmudug u geysanaya amaba somaliland u geysanaya in inta laga wada hadlo wax interest guud oo dan guud oo qolo walbaaba ay ka arkayso maslaxadeeda in inta laga wada hadlo measurementskaasi miqyaa hal halbeegaas inuu noqdo midka la raacayo laakiin aragti gaara iyo go-aan gaar oo puntland ay ay ay ay ay ay maaragtay ku xayirayso baabuurtaas waxay fursad sii siinaysaa in colaa cadaawad gaara iyo haddana inta sii abuuranto in puntland ay noqoto meesha mar walbaba difaaca ku jiraysa waxaana ka roon inaad deegaankaada difaac ka geshid waxaa ka roon inaad meelaha kaasafogoo dariskaada ay kula difaacaan deegaankaadii haddaba su-aashu waxay tahay sidee looga hortegi karaa weerarada al-shabaab ee ku sii baahaya waddanka cabdi xasan xuseen cabdiyare agaasimihii hore ee nabad sugidda puntland waxa uu talooyin dhowr ah u soo jeediyey guud ahaan maamulada soomaalida waxa uu si gaara farta ugu fiiqa in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo siyaasadda amniga ee waddanka tala waa si ilaahay runtii nimankaani ama waxaadayna ku cusub maaha waxaan waxaa laga yaabaa iska aafas ka socota way sii soconaysaa qorshayaal badan bay nimankaani leeyihiin oo hadda fulinaya walaba hadda aan isdhihi karo aad bay u tagardaran yihiin marka nafla caari badan fuxeeda way ku jirtaa waxaan ku talin lahaa in hay-adaha amniga ama dowladda dowladaha dowladda soomaaliya dhexe iyo dowla dowladaha statekaa hadda puntland ugu dambaysa wax ka dhaceen inay dib u fiiriso qorshaha siyaasadeeda amni ay ka leeyihiin in maaragtay runtii lasoo celiyo oo isku xiraantii bulshada iyo hay-adaha amniga in maaragtay arrintaana dhacday waxaa laga barto in dowladdu ay xooga saarto dhanka amniga ka dhisto dhanka amniga dowladda waxaa uga muhiimsan siyaasadda waxaan ku leeyahay amniga haddayna waa sheegay amnigaa ka muhiimsan dhaqaalahan badan haarun oo ku baxaya waxaa la yidhaahdo scosi political loo yaqaan maalin dhow aan ka dhegeysanayay media dabaan puntland oo ka hadlayo leeyahay sanad sanad la ansixinayo lix milyan iyo xoogaa waa ku baxay arrimo kale oo martigelinayo siyaasadeed waa loo baahan yahay laakiin waa inay ku baxdaa amniga priority number one iyo two amniga xooga la saaro oo lagu bixiyo arrintaasi waa arrin muhiima arrinta kale aan soo jeedinayo runtii waxa weeye in waxyaalaha kan dhacay wax laga barto xaqiiqna waxa ah ilaahay ma dhihin laakiin sida iyagu ay ay qorsheynayaan inay sii inay sii wadaan magaalooyinka laka baxay ay kasii ridaan arrintaa marka in in laga hortago caalamkuna runtii waxaa laga rabaa in arrintaasi ay ka caawiyaan in dowladaha stateka iyo soomaali soomaaliyaba inay ka caawiya arrintaas sida looga hortegi lahaa caawadadu waa inay noqotaa mid wax soo celin karta feedback dhalka waa in la tababaraa hay-adaha amniga waa in capacitydooda la dhisaa waa in maaragtay tayadooda la tayeeya runtii arrimaha kanna soomaaliya wax badan kama taqaano marka arrintaasi aad baan usoo dhaweynaya inuu caalamku siyaasadaasi uu wax ka bedelo oo il gaara lagu fiirsho oo waxaa laga yaaba haddi marka la dhaho caawina in maaliyad loo xisaabiyo maaliyad macno badan ma sameynayso waxa macno sameynaya waxaa weeye in human resourcegii horta la dhiso waa garta waa garta human resource baad heli karta dhaqaale sharci argagixiso oo la ansixiyaa muxuu tari karaa ama heer qaran ama heer gobol
runtii waxaan filayaa gobolada qaybtood wuu ka jiraa xeer argagixiso la dirir waxay waxay ugu magac daraan wuu ka jiraa wax badana buu wuu runtii ka qabtaa laakiin xeerku wuxuu macno samayn karaa oo dhaqankiisuu geli karaa markii hay-adihii amniga capacity-goodii uu dhisan yahay xeerkaani xeer federal waxaan filayaa hadda waa lawada broseeskii dana khaldaneen ilaa inaa sideyn kale ma hubo laakiin wax badan buu sharciyadda waa waxaa ugu horeeya oo dee gacmahaad ka xirantahay haddana sharciyada haysan marka dad baa waxaa dhihi jira waxay runtii waad og tahay markii la waa siyaas macnaha waa waa sharci af badan wey marka sharciga af badan sidii looga hortegi karo waxaa weeye in dadkuna ay yaqaaneen sharcigan xuquuqda insaanka lagu wado binaadamka la yidhaahdo hay-adaha ay kabaar kabasitygooda iyo awoodooda iyaguna ay la socoto xeerka la ansixinayo laakiin xeerkaasi anu runtii waan waxaan u arkaa keli wax ma qaban karo laakiin inuu yahay waa compound si laisu geegeeyo ama maxaan dhahaa gaballo gaballo badan oo laisu keenkeenay marka gabal ka tirsan buu yahay sida amniga uu arrimaan looga hortegi lahaa xeerka sharciga khaliif ciise mudan wasiirkii hore ee amniga ee puntland waxa uu isna soo jeediyey in ciidamadu ay heegan galaan taxadarna la muujiyo islamarkaana sharciga lala tiigsado dadka lagu tuhmo inay gacansaar la leeyihiin ururka al-shabaab waxaase uu walaac guud ka muujiyey qaabka loola dagaalamo al-shabaab waxaan qabaa aniga nimankan shabaab la leeyahay haddii dagaal dhaba lala galo koonfur ha ahaato ama waqooyi ha ahaato ama meel kasta ahaatee nimankan intan ma jireen waxaa jira sudbay la-aan baa jirta waxaa jirta mintid la-aan baa jirta waxyaalaha la yaab kale oo anu aan ka yaabo waxa weeye koonfur masalan ciidan baa laleeyahay waxay soo weerareen meelay shabaab joogeen qof lagama qaban oo qof lagama dilin oo gaari lagama qaban oo qori lagama qaban maxay tahay waxaas ciidan meesha lagu sheego waa inuu dagaal ka dhacaa waa in dhaawac iyo dhimasho jirtaa waa in hub qalab guftay jirtaan waa in qalab la qabsaday jiraan waa inay waxaasoo dhami jiraan laakiin macquul maaha in inta la soo weeraro niman meel fadhiyo oo oo nimankan muslimka baabiinaya oo misna la yidhahdo qof lagama dilin oo qof lagama qaban oo gaari lagama qaban oo gaari lagama dhaawicin maaha serious maaha waxaan qabaa in si dhaba loola dagaalamo nimanka meel kastay joogaan
al-shabaab ayaa u dagaalamaya inay talada ka tuuraan maamulada soomaalida oo ay ku jirto dowladda federaalka waxayna dhowaan jeediyeen hanjabaado ka dhan ah doorashada la damacsan yahay in usbuucyada soo socda laga qabto dalka ee lagu soo dooranayo hoggaanka iyo hay-adaha dawliga
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo nala socotiinaya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dadka muslimiinta ayaa isku diyaarinaya xajka iyada oo durtaba ay boqortooyada sacuudiga gaadheen xujaaj tiro badan xujaajta soomaalida ah ayaa intoodii hore ay gaadheen dhulka barakaysan waxaana faahfaahin ka bixinaya axmed aadan dagaal oo ka mid ah dadka ka shaqeeya adeega xujaajta kuna sugan xaramka xujaydu aad iyo aad bay u fiican yihiin nabadqad bay iminka ku soo gaadheen iminka xujayda maka ku sugan waxa weeyaan siddeed boqol iyo sagaal iyo toddobaatan xaaji baa ku sugan saddex boqol oo xaajina hadda khadka kusoo jiraan oo madiina ay ka soo socdaan aad iyo aad ba xaaladooda caafimaad u sarraysaa wax dhibaataa ama muxuu ahay xanuunana haba yaraatee alxamdulilah ma jiraan way nabad qabaan way cumraysteen hoteeladii loogu talagalay bay degan yihiin xajkaanay sugayaan alxamdulilah ilahay caafimaad qabka ku gaarsiiyay tirada guude xujaydu waxa weeyaan toddoba kun afar boqol iyo konton xaaji oy weliba naga maqan tahay boqolkiiba soddonkii la dhimay afar sannadood ka hor la dhimay iyadoo loo dhimay xajka xaramka iyadoo la waasicinayo oo xaramka la dhisayo ayaa boqolkiiba soddonna laga gooyey marka hore waxay sagaal kun iyo iyo sideed boqoloo xaaji ayaynu koota soomaalida u lahayd marka toddoba kun iyo afar boqol oo xaaji baa ilaa hadda ay soomaalidu leedahay intaasa insha allahu tacala ay gaadhayaan hadda ofiisiyaasha hele gudashada waajibaadka xajka ayaa la filayaa inay sanadkan malaayiin xujaaj ah isugu yimaadaan dhulka barakaysan waxaana xajka sanadkani uu kusoo beegmayaa iyada oo dhowaan markii ugu horreysay weerar argagixiso lala beegsaday qabriga nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kalena dalka sacuudiga ay ka dhaceen weeraro argagixiso oo kala duwan waxaana jira taxadir laga qabo cudurrada faafa hase haatee dowladda sacuudiga ayaa arrimahaasi diyaargarow dheeraada u samaysay sanadkan aada iyo aad bay xaaladda loo adkeeyey oo loo diyaargareeyey hadday tahay xagga mashaacirta ee miina iyo musdalife iyo carafa hadday tahay xarameynka gudihiisa xaramka ammaankiisa aada loo adkeeyey oo waad ka wareysaa wixii kawar ka dhacay ramadaantii ee masaajidka madiina ammaanka ma- labada masjid ee xaramka iyo madiina ayaa la xoojiyey dhammaan ciidamada quwaat alamn alxarameyn la yidhaahdo ammaanka xarameynka iyo qabriga nebiga sala allahu alay wasalam ilaaliya ayaa aada loo kordhiyey oo la gaadhsiiyey saddex iyo toban kun oo askar iyo eh, maxaa dubaad iskugu jira ayaa la gaadhsiiyey Eh, ciidamadii eh, mashaacirta ka shaqeynayay oo- ee ahaa kontonka kun ee askari kor baa loo qaaday iyagana toddobaatan kun oo ciidana laga dhigay oo ilaalinaya eh, ammaanka muxuu ahaye mashaacirta mashaacirtu waa xa- waa mine iyo musdalif iyo carafa inta ayaamta ayaamaha xajka lagu jiro Eh, dhanka caafimaadka aada iyo aad baa loo xoojiyey oo lagu dadaalay xaaji walbaaba inuu qaato iraabka ka hortaga ah ee xanuunada cuduradan eh, samankan jira Eh, waxaa aada iyo aada iyagana muxuu ahay loo diyaar gareeyay dhammaan khadamaadka gaarka ah dadka qabanaya muwaasasooyinkii eh, shirkadihii sida caadigaa u shaqeynayey shaqaalihii diyaar gareynayey cimaaradihii laga shaqeynayey wadooyinkii iyo taraafikadii dhammaan maka howlgal buuxa oo sare oo aada iyo aada loo adkeeyey oo emergency-ga aada loo qaaday ayaa lagu diyaar garoobay sanadkan dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa xaramka maka ka socday dhisme iyo ballaadhin lagu waday taasi oo keentay in hoos loo dhigo tirada xujaajta ee ka imanaysa dal kasta oo muslina iyada oo sanadkii horena isjiirjiir ka dhacay xajka ay dad badan ku dhinteen sida uu faahfaahinayo axmed aadan dagaal ujeeda waa tii la dhimay boqolkiiba soddon waxa loo dhimana waxay ahayd dhismaha ku socday masjid alxaraamka sababtoo ah waxa kala go-naa dawaafkii dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad dadkii ka dawaafayay baa kala go-naa dawaaf tembereeriyo bridge-a ayaa laga sameeyey kacbada hareeraheeda alxamdulilah wuxuu soo afme- afmeermay ramadaan ka hor oo masaajidkii oo dhan lama dhamaystiray dhismihiisii ilaa dhismo naashnahash oo hadda socda mooyaane laakiin dhismihii saddexdii dabaqba hadda si toosa ayay iskugu xidhan yihiin iyadoo la kordhin lahaa sanadkan barnaamijkii la dhigay uu ahaa in sanadkan dib loo kordhiyo boqolkiiba soddonkii dowlad walba lagu daro weliba boqolkiiba labaatan kalena lagu siyaadiyo ayaa waxa dhacday sanadkii dhawaatada qadarka ilaahay waa tii jamaraadka agtiisa cidhiidhiga shaarica boqol iyo muxuu ahaye afar shaarica lala shaarica alcarab ay dhimashadu ka dhacday dadka muxuu ahaye tirada badan ay ku dhinteen sidaas daraaddeed waa la hakiyey oo xujayadii lama kordhin si wax looga qabto ee, muxuu ahaye dariiqa tegaya dariiqyada tegaya ee, muxuu ahaye jamaraadka waxa la waasiciyey dhammaan qiimadihii u dhowaa jamaraadka oo dhan qiimadaha la odhan jiray c i b da la odhan jiray amba khadamaadka alkhaasa la odhan jiray ayaa la waasiciyey wadooyin saaxaada baa lagu kordhiyey dariiqyadii ahaa muxuu ahaye in afartanka mitir dhammaantood wa- waxaa laga dhigay siddeetan mitir baa laga dhigay labalaab baa lagu waasiciyey sanadkan xoogga ugu badan dowladda sacuudiga waxay ku bixisay waxa weeyaan waa mina amba jamaraadka agtiisa wey
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad kala socoteen barnaamijka amuuraha islaamkana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna xubintii ciyaaraha ayaanu soo gaarnay jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
haddii aynu dhegaystayaal ku horayno arsenal ayaa waxa ay ogolaatay inay bixiso adduun lacageed oo gaaraya toddobiyo toban milyan oo lacagta ganiga starliinka ay si ay u hesho ciyaaryahan lucas perez iyadoo sidoo kalena shan iyo soddon milyan oo ganiga starliinka ay ku doonayso ciyaaryahanka shekhadran mustafi labada kooxood ee deportivo la caronia arsenal ayaa waxa ay isku raaceen in lucas beres uu ku biiro naadiga kubadda cagta ee arsenal ciyaaryahankaasi weerarka ka ciyaara ee lucas beres iyadoo sidoo kalena ciyaaryahanka daafaca naadiga valencia shekadran mustafi uu si weyn ugu dhow yahay in naadiga kubadda cagta ee arsenal uu ku biiro lucas oo isbeen u dhashay oo toddobayabaatan jira ayaa waxa uu toddobaytoban gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee deportivo la corona toddobaiyo soddon kulan oo u ciyaaray naadigaasi waxaana la rajaynayaa in labada kooxood heshiiskaasi ay dhowaan soo afjaraan dhinaca kale waxaa sameeyey isku aadka champions leaguea iyadoo naadiga kubadda cagta barcelona iyo manchester city ay mar kale fooda isdari doonaan waxaana tababare beb guardiolo markii ugu horreysay naadiga city uu hogaaminayo uu aadi doonaa gegada camnu stadium isagoo hogaaminaya naadiga kubadda cagta manchester city hore ayaa beb guardiola isagoo naadiga kubadda cagta bayan munich hogaaminaya waxa uu ka hor yimid naadiga kubadda cagta ee barcelona oo xilli ciyaareedkiisii ugu badnaa ee naadigaasi kusoo qaatay sidoo kalena ka mid noqday tababarayaashii ugu guulasha wanaagsanaa ee taariikhda naadiga barcelona soo mara xilli ciyaareedyadii naadigaasi uu isagu leelin jiray gruupka c ayaa barcelona iyo manchester city ku wada jira waxaana sidoo kale labada kooxeed kale ee gruupkaasi ku weheliya ay yihiin borussia monshon gladbach iyo naadiga celtic ee scotland gruupka e waxaa ku wada jira naadiyada paris and germany oo faransiisa arsenal oo england ah fc basel oo switzerland ah iyo lodagorets oo bulgaria ah gruupka b benfica oo portugal ah napoli oo italia jenam kiev oo ukraine iyo besiktas oo turkiga ayaa ku wada jira halka gruupka dna ay ku wada jiraan bayan munich oo germany atletico madrid oo spain ah b s v eindhoven oo holland ah iyo rostov oo russia gruupka e csk moscow oo ruushka ah ayaa waxaa gruupkaasi kula jira bayn leverkusen oo germany ah tottenham oo ingiriiska iyo monaco oo faransiis ah gruupka f real madrid oo horyaalkan difaacanaysa ayaa waxaa kula jira brussia dortman oo germany ah sporting lisbon oo portugal ah iyo leagi warsow oo poland ah gruupka g ayaa leicester city horyaalka ingiriiska sanadkii lagaga soo gudbay ku guulaysatay waxaa kula jira naadiga f c borto oo portugal ah club bruge oo belgium ah f c copenhagen oo waddanka denmark ah gruupka h naadiga yuventus oo siiriyada dalka talyaaniga ku guulaysatay xilligii laga soo gudbay ayaa waxaa kula jira naadiga f c sevilla oo spain ah lyon oo faransiisa dinamo zagreb oo croatia kulanka ugu horreeya waxaa la dheeli doonaa ee lugta koowaad sebtembar saddex tobankeeda iyo afar tobankeeda iyadoo faynalahana lagu qaban doono cardiff saddexda juun sanadka soo socda laba kun toddobiyo toban dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya xubintii sboortiska dhegeystayaal markanna waxaanu jaleecaynaa dhinacii sugaanta waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka fu'aad cumar heeska meesa aroosna
intahayga aragtidaada adkoy ugu farxayane indahayga aragtidaada adkoy ugu farxayane adko kale aadmigana kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin adoo kale aadmigaba kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin ubax aragka baxay iyo hiditadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo hiditadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tihi jimeel ma dhigana macan mays aroos ubax aragka baxay iyo hiditadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo hiditadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axti meel ma dhigana macamays aroos axti meel ma dhigana axdii meel ma dhiganaa macaan mays aroodna- aroosnaa iyo codka hallaasiga ee fu'aad cumar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe iyo idaacaddeena aroornimo waa aniga oo jaamac buulla jaamac iyo axmed cali sheekh oo idin leh nabadgelyo